madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa bulshada reer galmudug ugu baaqan inay si wadajir uga shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida deegaanada galmudug madaxweynaha ayaa ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay bulshada reer galmudug iskaashi buuxo oo u dhexeeya dowladda iyo bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada si loogu sugo amniga loogana hormariyo nolosha dadka deegaanada galmudug madaxweynaha oo ka hadlayay madal lagu heshiisanaya bilo walaala ayaa sheegay inay nabaddoonadu qayb ka yihiin dadaalada ugu horreeya ee ka shaqeeya nabaddhiska dalka ayna haatan u taagan yihiin sidii wax looga qaban lahay caqabadaha ka jira deegaanada galmudug isagoona sheegay in odayaasha dhaqanku ay tiir kugu muhiimsan ee ka qayb qaata nabaddhiska iyo xasiloonida deegaanada galmudug
waad aragteen markii qof dulmi sameeyey la qabanayo dabaabaad laguma qabtee ashkaas ayaa soo qabata ashkaastuna waxay ku soo qabataa bulshada raalli ka ah in la soo qabto kaliya ay raalli ka yihiin maaha in la soo qabto iyo sida loo qabanayo ay gacan ka geystaan haddii aan maalin walba ahaano ama ay dhacdo inaan reer reer qurac iyo reer qansax aan ahaano waxaa amni noogu sulmi maayo nidaamna ku saldhiga mayo sidaas darteed waxaan soo dardaarmaynaa qof kasta oo dulmi sameeya inay keligiis ku noqoto bulshaduna inuu keligiis ku noqoto gacan laga geysto wax horumar iyo wanaag ah waxaa ka horeeya in la gaaro horumar in la helo deganaansho iyo xasilooni xasiloonidana waxaa u horeeya amni waa inay bulshadu intaas bahaysato ay adkaysato arrimahaasi gaara waxay u saaran yihiin markii laga yimaado institutionka dowliga duwabka iyo salaadiinta iyo boqorada nabadoonnada culimaaudiinka ganacsatada dadka waxgalka ah ee waxgaradka ah inay kala shaqeeyaan ama ay ka shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo dowladda kala shaqeeyaan taasaan soo daarmaynaa insha allah
maamulka galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa ka howlan si wax looga qaban lahay caqabadaha ka jira deegaanada galmudug oo isugu horeeyaan aanooyinka qabiilka iyo waxyaabaha lamidka ee u dhexeeya dadka reer guuraaga oo xoldhaqatada kuwaasoo inta badan ku dagaalama dhulka reer miyiga